qoysaska ku nool deegaanka dhoobey oo ka mid a deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa wajahaya xaalado biyo yari ah iyagoo hadda isticmaala biyo ay ka keenaan meelo fogfog qoysaskan oo ah kuwo isugu jiro xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa u baahan ceelbiyood in halkaas loogu hirgeliyo si dadka iyo dunyadu ay u isticmaalaan waa kuwan qaar ka mid a bulshada deegaanka dhoobey oo ka warbixinaya xaaladda biyola-aaneed ee ka jirta deegaankaas waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka dhoobe waxaa ka jira deegaanka dhoobe roobabka hadda xilliga ay curteen wax roobab kama curan ceel ma lahan biyo ma jiraan awal waxay lahaan jireen baca iyo barkade iyo waxbay lahaan jireen waxay gaareen wax barkada inaan biyo ku hareen bacna ayna ku jirin hadda xalayto waa shirnay waxaan keennay hal booyada oo ka dhexaysa siddeetan qoys oo la yidhi ciddiiba labaatan le biyaha ka soo dhaansata waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka wasaaradda biyaha ilaahay baa wax maarayn karee in ay naga maarayso ay weliba siuu keena dhabarjibiso xagga biyaha xaggaasna laga caawiyaan ka codsanaynaa wasaaradda biyaha ee dad xoolo dhaqataa iyo dad deegaana iyo dad agooma inta ka dhexaysa deegaanka way ku jiraan laakiin waxaa haysa macluul biyo la-aaneed baa haysa in laga soo gaaro oo dowladda hirshabeelle naga saacido oo wasaaradda biyaha ay naga saacido intaasaan codsanayna wasalaamu calaykum raxmatullahi barakatu bismillahi raxmaan raxiim waxaa ka mid ahay dadka deegaanka dhoobe biyola-aan fara badanaan hayso eeheeda wasaaradda biyaha waxaa ka codsanaynaa inay nala soo gaarto biyo sanadkan roobabku ay nagu yaryihiin biyola-aan fara badanaa ka jirta meesha ceel ma qabno baahidaasu waa biyola-aan biyola-aantaasu sanadkii la soo maray wax rooba kama di'in haddana waxaan maraynaa sanadkii labaad sanadkii labaadaan maraynaa intaas waxaan ku jirnay booyad shakhsiyan anigu waxaa marayaa sagaal booyadood waana u tabar waayey dad badan oo agoommo ah ayaa joogo dad badan oo danyar ayaa joogo dad xoolole ayaa joogo xoolihii dadkii waa mataqaanaa waa wada qooman yihiin waa haddii ilaahay caqabadaasaa ka jirta ilaahay xaggiisaan khayr ka sugaynaa waxaan hay-adaha samafalka ka codsanaynaa inay dhibaatada naga soo gaaraan ee biyo noo shubaan ee weecelo naloo qodo oo wixii macluumaad oo dadkaas lagu noolay deegaanka dhoobe oo ka mid a deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa hore uga jira ceel booy ah kaas oo ay bulshada iyo dadka iyo dunyadu ay cabaan hase yeeshee waayadii dambe guree